kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda oo bishiiba laba jeer maalinta isniinta aad ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda barnaamijka toddobaadkan waxaan ku soo qaadanaynaa doorka dhakhaatiirta soomaalida ee ka howlgala goobaha colaadaha iyo caqabadaha ay wajahaan waxa uu barnaamijka la hadlay qaar ka mida dhakhaatiirta soomaaliyeed soomaaliya oo ka mida dalalka ay ka jiraan colaadaha ayaa dhakhaatiirta ka howlgashaa gaar ahaan kuwa daweeya dhawacyada rasaasta iyo qaraxyada waxaa halista amni ee ay bulshada kale la wadaagaan u dheer cadaadis ka haysta xagga shaqada dhakhaatiirta oo aan ku fillayn xaddiga baahida jirta qalabka caafimaadka ee cusbitaallada oo liita iyo xitaa mararka qaar sahayda dawo ee isbitaallada oo gabaabsi gasha waxaa jira dhakhaatiir badan oo soomaaliyeed oo si naf hurnimo ah dadkooda ugu adeegayay muddo dheer laakiin aan kaafin karin baahida bulshada maadaama aysan isbitaalladu ku qalabaysnayn qalabka casriga ah ee uu dhakhtar kastaa u baahan yahay doctor xuseen cusmaan oo loo yaqaano xuseen dheere waxa uu ka mid ahaa dhallinyaradii dhakhaatiirta ahayd ee ka badbaaday qaraxii hotel shamow ee sannadkii labada kun iyo sagaalkii waxa uu ka mid ahaa ardaydii ka qalinjebinaysay kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda banaadir markii uu badbaaday kadib ayuu dalka shiinaha ka helay deeq waxbarasho isagoo takhasus ku soo sameeyey xanuunnada daweynta cunaha iyo dhegaha sannadkii labada kun iyo afar iyo tobankii ayuu ku noqday soomaaliya waxa uu ka howlgalaa isbitaalka daarushifa ee muqdisho waxa uu ka warramayaa kiisas si fudud dhakhaatiirtu ay wax uga qaban karaan laakiin markii hore ay ugu caal waayeen maadaama aysan haysan qalabkii ku habboonaa
waxyaabaha fudud oo laakiin la misgareeyey waxaa kamid ah qof laqay macnaha bakteriga bakteriga oo loo isticmaalo raadiyaasha iyo dabadiisa ayuu gabar yar oo lix bilood jirto ay la qabay inta maalin hooyadeed ilmo kale uga fasay bis hooyadii gabadhii naqadkii waa ku dhegay cuntadii way cun weysay wax walba way sameyn weysay adiga muddo dheer marka waa lala dabuureysay isbitaallo badanaa la geeyey markii dambe t v a haysaa la dhahay daawo t v a loo waday adiga saddex bil ka bacdi ayuu gabadhii la ii keenay nin dhaktara iisoo refergareeyay ayadoo markaas laba bilood daawo t v wada markii aa qalabkeenu isticmaalnay oo fiirinay waxaa arkay meesha u dhexeyso hawo mareenka iyo cunto mareenka neef mareenka iyo cunto mareenka meesha u dhexeyso ayuu ku taagnaa bahalkan marka hawadina waa u diiday cuntadina waa u diiday haddaa aragtid waa ka naxataa gabadha sagaal bilood ay jirtaa laakiin waxaan dadaka umalayn ilaahay waa noo guuleey waa kasoo bixinay isla markii meeshaasay noo caadi ku qaadatay nolosheedii caadiga ahayd ayay lasoo qabsantay waxyaabahaas waxyaabihii soo maray waxaa ugu waaweynay ata badanaa brobremka ugu badan waa caruurta waxaa jiro ilmo sunka wax iska geliyeen lagu hilmaamay hadba la dhahaayo hiligaa hiligaa sunka ugu yaal kansar waayo dibadda in loo qaado waayo dadka isdiyaariyeen oo dibadda u raadsanayaan marka dambe inta la kulantid waa wax yar oo shan daqiiqo ama laba daqiiqo kufilan in wax loogu qabto cunugaasna wax weyn u taraa laakiin maadaama qeybta ah ka shaqeeyo qeyb gudaha ay tahay waxay u baahan tahay qalab oo gudaha wax loogu arko waxaa la dhaha induscobig induscobigaas markaad ka haysatid goonti waa ku arkay gudaheeda ay ku tagiyo dhegsi waa u tagiyo sanki waa u tagiyo laakiin wadankaas qalabkaas waagi hore ma yaalin alxamdulilah hadda waa haynaa la intoo dhibaato badan ay jirto laakiin waxyaabo badan ilaa xad inti ah waa la keenay waxna waa laga qaban karaa kiisas saasa ugu degbanaa maalin walbana wayna soo maraan kiisaska badan kiisaya fudud oo misgareeyen maanta ugu dambeysay gabar laga keenay iiraan oo shan bilood la wareejinayo shantaa waxaa uga jira isbuunyada joodariga lagu jiro marka ilaahay waa noo fududeey waa kasoo bixinay marka waxyaabahaasa ugu daran oo kulligood wax laga qaban karo dadkiina dhibaato weyn ku kalifayo marka laga soo tago xanuunada caadiga ah soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka dunida ay colaaduhu ka oogan yihiin oo waxaa dhakhaatiirtu ay la tacaalaan dhaawacyada ka dhasha qaraxyada iyo rasaasta sannadihii ugu dambeeyey waxaa dhaawacyada dadka ku waxyeelooba qaraxyada ka dhaca muqdisho iyo meelo kale oo soomaaliya ah loo qaadayay waddamo shisheeye waxaa ugu dambeeyey guddoomiyihii gobolka banaadir iyo duqi muqdisho allah u naxariistay cabdiraxmaan cumar cusmaan oo dhaawiciisa loo qaaday qatar markii dalka wax looga qaban waayey kadibna halkaa ku geeriyooday doctor maxamed yuusuf waxa uu muddo aad u dheer ka howlgelayay cusbitalka madiine ee magaalada muqdisho oo ka mid a cusbitallada dhaawacyada ugu badan ee rasaasta iyo qaraxyada soo daweeyey waxa uu uga warramay barnaamijka elayska baahida keenta iyadoo ay dhakhaatiir dalka joogaan in dhaawacyo dibad loo qaado horta horta aan kuu sheega maxamedow mid waa jirtaa oo dadkana soomaalida ah kuma kalsoono ictidaaxdooda iyo wax ay koon karaan wadamada loo diraayo wadamo qarax ka dhaca maahan wadamo dhaawac iyo cabareed ka dhaca maahan isbitaallo fiican oo qanka leeyihiin ayaa yaallo laakiin systemka iyo habka loo daaweeyo waxaa la yidhahda war survey waa ka duwan tahay dhaawaca midida ah iyo dhaawacyada magaalooyinka nabadda ah ka dhaco waa ka duwan yihiin waxaa jirto declaration anaga aan sameyno oo ah markii aan qofkii aan daaweyno oo xaaladiisa aan aragno aan aragno inuu daaweyn markaas takhasuskeeda anaga aan eegin uu u baahan yahay cabdulaahi maxamed shirwac oo ka mid ah madaxda ururada bulshada rayidka ee soomaaliya waxa uu ka mid ahaa guddigii gurmadka ee qaraxii afar iyo tobankii oktoobar ee noqday kii ugu dhimashada iyo khasaaraha badnaa ee abid soo mara muqdisho iyo guud ahaan soomaaliya waa colaada waa macadsan tahay adiga iyo saaxiibada kalete reer v o e da marka wallahi horta arrintaasi waa arrin xanuun badan oo muxuu ahay qofka dadkii oo iska dhimanaya dawo la-aan iyo qalab la-aan iyo u dhimanaya maaragtay muddo dheerna ay hawshaasi socotay waa wa wa waa dhibaato waaye waa xanuun badan tahay mararka qaarkoodna waxay noqon kartaa ciyaan darro dadka soomaaliyeed haysata marba markii ka horreeyay aada fiirido waxaad si leedahay waa la wa intii hore waa laga soo wanaagsanaanayaa yan tabaabusho la-aan ayaa jirta tabaabashadaasina waxaan umalaynayaa hadda in loo baahnaan lahaa in la iskaashado oo dawladda iyo muxuu ahay dadka hantida leh iyo muxuu ahay qurba joogta oo kaleeto la iska kaashado in isbitaal weyn oo macno weyn leh oo qaliimada kala duwanna samayn kara dawooyinka da- kala duwanna dadka u samayn kara in wadanka laga helo oo muxuu aha mataqaanaa taasi ay noqoto wax dadka soomaaliyeed ka ka ka muxuu aha mataqaanaa kafaalo qaada baryadan joogtada dawladda aada leedahay diyaaraday soo diraydaa muddaa la baryayaa diyaaradaha hadda diyaaradii ugu dambeysay oo dadka lagu qaaday diyaarad military bay ahayd marka waxa weeyaan meeshaasi aada iyo aad ayaa looga dayacan yahay waana wada shaqayn la-aan iyo damaqa oo dadka ku liita xanuunka waxaan ay leeyihiin oo dadka ku liita waaye doctor cabdulqaadir cabdiraxmaan xaaji aadan waxa uu maamulaa adeega ambalasta ee amiin oo muqdisho laga hirgeliyey sanadkii labada kun iyo lixdii shaqo kasta oo la rabo in la qabto saddex walxaaso ayaa asal u ah mid waa aqoon qalab iyo manbow ama aan dad ilaahi saddexdaa walxaaso ayaa ayaa ugu muhiimsan marka la rabo qof in la badbaadiyana sababta ambalaas loo sameeyey qofka loo soo qaadayo isbitaalka loo fiiriyo qofkaas in la badbaadiyo ay laakiin soomaaliya adeegii dhamaystirnaay ee qof lagu badbaadi karay kama jiro waxaan sileehay ku dambaabi maadaan ila arigaas dad badan oo way markaati kici doonaan oo waxaa tusaale cad u ah sideetanooyadii markuu madaxweyne maxamed siyaal bare oo shirka galay waxaa loo qaaday dibadda afartan sano kadib mayorka magaalada muqdisho markii ay dhibka gaarin waxaa loo qaaday dalka dibaddiisa marka taa waxay kutusinaysaa inaysan qalabkii aqoontii inaysan inay ka maqanta meesha laakiin manpowerka uu yaalo marka waxyaalo badan ka maqan soomaaliya adeegeeda caafimaadkana ma dhow mana dhamaystirmo mana dhamaystirmo xaqiiqatan doctor xuseen cusmaan ayaa isagu qaba in mas-uuliyadda kalsooni darrida shacabka ee dhakhaatiirtoodu iyo isbitaaladoodu ay tahay mid dhinacyo badan ay qeyb ku leeyihiin runtii qaybo badan ayaa mas-uuliyaddeeda iskale waxaa ka mid ah dhinac ka ah dhakhaatiirta naftirkooda dhinacaysa yihiin sidaa u sheegtayba hadda dadkii dhinacay ka yihiin dawladdii ama institutionka jiray dhinacuu ka yahay kolo walba qaybay ka tahay marka waxii oo iswada biirsaday ayaa keenaya dhakhaatiirta dhinac waxay iga yihiin maadaama wadankii hadda system kala saarayo dhakhaatiirta kee sax ah kee aan sax ahayn dad badan oo aanan xirfada lahayn ayaa ku shaqaysta marka qof dadkii waxay la kulmeen dad badan oo aysa kala saari karin ma dhakhaatiira ma aha miya laakiin magacii sheeganayo dawlad kala saaraysa ma jirto qof walba meeshuu rabuu furanaya marka markuu furto qofkii laakiin bukaanka ahaa oo shacabka ahaa markuu u imaado wuxuu ugu imaanayaa biliif ah aas dhakhtar inuu yaha qofkan asi ma kala sheegaayo qofkaan sax waayo mase ma saxsan marka arrintaas dhibaatuu kala kulmaa marka hadda wuxuu u saarinayaa wuxuu leeyahay waa kanaa dhibaatada yaa keenay dhakhtaraa keenay dhakhaatiirta wadanka joogtaa keentay markaasaa marka kalsoonidii ayaa ka dhimaysa midda labaad waxa waaye dadkii oo wacyigooda aada u hooseeya caafimaadka aada iyo aada u hooseeya maxaa yeelay inta badan populationkeena dad oo waxbartay educated ma ahan ma kala saari karaan maxaa saxsan maxaa saxsaneen see loo wajahaya waxaa dhici karta dhakhtarkii oo saxsan qalabkii oo haysto in bukaankii aqoon daradiisa ama aamina daradiisa uu u tago u gacan galo qof aanan ehel u ahayn ama arrintaas in oo dhibaatana ay haddana kasoo gaarto maalin walba waxyaabaha nagu dhaca waxaa kamid ah dalqada ilmaa laga jaraa dalqada ma loo baahno in la jaro muna badanaana ma jirrato waana xubin aada u muhiim ah laakiin maalin walba waa la jaraa sidiiaana loo fiiriya cabdulaahi maxamed sharwac ayaa ku doodaya in madaxda iyo dhakhaatiirta adeega caafimaad dalka ka haysa aysan iska warqabin oo wixii xiriirin lahaa ay meesha ka maqan yihiin wallahi anigu colaadu si kalean udhigi lahaay ani waxaan udhigi lahaa waxa waaye waa doqonnimo iyo aqoon darro iyo xoog la-aan ayaa keenayda mathalan dhakhaatiir fiican ayaa wadanka jooga waxaa laga yaabaa dadka madaxda ah inaysan war u haynin waxaa laga yaabaa hay-adaha ku shaqada lihi inaysan tirakoob saxa iyo daraasado saxa ay aysan haynin marka wuxuu dhacaan ayaa lagu hambaabiraya hambaabirkaasina marka waxa weeyaan waa doqonnimo tii ugu weyneyd waayo haddii hore loo sii fekero dhakhaatiirta la haysta la ogyahay qalabka magaalada yaalla la ogyahay magaalooyinka yaalla la ogyahay waxaan qabaa waxa weeyaan waa laga kaaftoomi lahaa qof siyaasigii inuu isku muujiyo inuu wax wanaagsan samaynayo waa laga kaaftoomi lahaa iyaguna way ka kaaftoomi lahaayeen siyaasiyiintu hay-adahan ku shaqada leh caafimaadkuna way ka kaaftoomi lahaayeen dhakhaatiirta soomaaliyeedna sharaf bay u noqon lahayd inay sidaasi noqoto marka dhakhaatiirta soomaaliyeed waxay leeyihiin urur la yiraahdo ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed inuu isaga ku dhiiso macluumaad soo saaro oo u dhihi karayo intaas oo cudur ama muxuu ahay jab ama muxuu ahay gubasho waxa weeyaan wadanka gudihiisa waa lagu daweyn karaa waxaanu u baahannahay hal dhakhtar oo ama laba dhakhtar oo isbeshalista oo waxaas iyo waxaas oo aanan takhasuskeeda lahayn naga caawiyo macluumaadkaasi dhinaca uu ka maqan yahay dhakhaatiirta iyo dadka maaragtay caafimaadka ku shaqada leh wasaaraddana wuu ka maqan yahay marka taasi way dhici kartaa marka qofka siyaasiga ah inuu u arko fursad uu isku muujin karo doctor maxamed yuusuf ayaan weydiiyey qalabka ka maqan cusbitaallada ee keena in dhaawacyada qaar dalka wax looga qaban waayo oo dibadaha loo qaado masalan dhaawacyada gaaro lafdhabarka iyo xambulka dhaawacyada gaaro maskaxda qalab ugu baahan yahay dhaawacyada gaaro hodoodayaasha iyo wadnaha iyo xubnaha kalsoo xabalka gudiisa ku jiro iyo qalabka baaritaanka oo isbitaalada beli aysan aamin oo isbitaalada balaadasa aamin qalabkaas iyo waxyaalahaas mida hadda takhasuska iyo cilmiga oo looga baahan yahay qaliimada qaar waa muhim in takasuska la qaato waa muhim in expertis ama khubara yani aqoontaas le qalimadaas samayn karto isbitaaladeenna inta la keeno inay wax ku qalaan oo qalimada looga qabo oo aqoonta saas looga leedayo laakiin qalabada qaar oo loo baahan yahay qof inta la qaado oo dibadda lagu soo daayeeyo lacagta ku baxayso iyo qalabka loo baahan yahay lacagta aada waxaa u badan qalabka loo baahan yahay laakiin haddii muddo ay socoto safarkan iyo safarka hore iyo safarka saddexaad waxay noqonaysaa xataa inay ka badato qiimaha qalabkii adduunkan yahay doctor cabdulqaadir ayaa qaba in dhaqaale la-aan aysan ahayne arrintu ay salka ku hayso dhaqan wadamo badan oo afrika ah ka jira runtu horta waxaan la qaban karin ma jirto soomaaliyana lacag la-aan ma hayso ani sidaan aaminsanahay laakiin dhaqanka ka jira afrika oo dhan ayaa sidaa iska ah hadda laba kun iyo sagaalkii laba kun sagaal iyo tobankii nin waddan afrikaana wasiir ka noqday wasiirka caafimaad ka noqday sideedkana wasiirka ahay ayaan soo nimay isbitaal ku yaal turkiga ismarxabeyn islaamka bacdika iishee waa sheekeysanay si kiriisa iga sheegay wuxuu ii sheegay markii sideedkana wasiir caafimaad ah marka waxaan weydiiyey maxaad isbitaal adiga iyo dadka kala midka ah lagu daaweeyo uga dhisigeysin wadanka marka runtii su-aalkay is jawaabtoosiya aad a ula yaalay wuxuu igu yiri xaqiiqatan anaga waa waana khiyaanay waxaan uhaysanaa marka dadkii la ogyihiin oo naga aarsanayaan marka anigu waxaan aaminsanahay qalab lama waayo lacag la-aanna ma jirto isbitaallo waaweyn oo laisku hallay karo oo dadka atleast dadka madaxda ah lagu isku isku isku daaweyn karaa naftooda ku aamini karaa wadanka laga sameeyo afartan sano kadib in maanta dadkii madaxda ahaay ama dadkii kale kii awoodi karin kii aan awoodi karin waa ka dhimanaya kii awoodi karin dalka dibadiisu aadaya marka meeshaas qoda waxaa jirta isleeyahay aniga waa go-aano qaban ayaa jira una baahan in laga qaato research inta laga sameeyo maxaa naga qaldan la yidhaahdo adeegan caafimaadka hadee laga horumari karaa sidee loo horumarin karaa soomaaliya waxaa ku yaala ama gobolka banaadir keli ah waxaa ku yaala toban cisbitaal oo dowladeeda oo fitra lahaa jiri none of them oo shaqeeyana ma jiro maanta marka laga yaabo hal cisbitaalna laba laga reebo marka waxaan u baahannaha in dib la isugu laabto oo la akriyo wixii usoo horeeyey iyo waxa maanta aan taagana iyo waxa berita la aadi doono doctor xuseen ayaa qaba in rajo ay muuqato rajadaas haddii wax walba dadaal waayo haddii loo dadaalo rajadaas aad iyo aaday u muuqataa wax badanna waa laga qaban karaa maxaa yeelay haddii meeshaan la la helo nidaam sax ah oo kala saarayo dhakhaatiirta qualitiga leh ama dhakhaatiirta sida saxda ah iyo waxa kale nidaam kala saarayo haddii la helo haddii la helo in la xoojiyo systemka caafimaadka oo taakula fiican dhaqaalo fiican wax loo sameeyo marka haddii la dadaalo waa la gaari karaa si weliba fudud aa lagu gaari karaa sida aan aaminsana
intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aad bishiiba laba jeer maalinta isniinta ah ka dhegaysataan idaacaddan v o eda laanta afka soomaaliga toddobaadkan waxaan ku eegaynay doorka dhakhaatiirta soomaalida ee ka howlgala goobaha colaadaha iyo caqabadaha ay wajahaan waxa uu barnaamijka la hadlay qaar ka mida dhakhaatiirta soomaaliyeed intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo ammaano allah